aad baad umahadsan tahay walaalka zikriye cumar weli waxaa taagan xiisadda u dhexaysa ee dowladda shiicada iiraan iyo maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin waxaana labada dhinac ay isdhaafsanayaan duqeymaha xagga cirka ah kuwaasoo ka kala dhacaya deegaanada iyo magaalooyinka ku kala yaala iiraan iyo sidoo kale dhulka muslimka ee filistiin ee ku jira gumaysiga maamulka yahuudda waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo ku aadan duqeymaha ay iiraan ka geysatay ee gudaha deegaanada filistiin ee ku jira gumaysiga maamulka yahuudda daqiiqadba daqiiqada ka dambeysana waxaa la helayaa xogo dheeri ah oo ku aadan khasaaraha iyo sidoo kale burburka baaxadda leh ee gaaray maamulka yahuudda ilaa i haatan waxaa la xaqiijiyey dhimashada afar ruux oo yahuud ah iyo dhaawaca in ka badan laba boqol oo kale kuwaasoo dhimashiya dhaawac ku noqday gantaalada ay iiraan ku garaacday ee deegaanada dhulka ee filistiin ay ku jira gumaysiga maamulka yahuudda meelaha ugu badan ee gantaalada ay iiraan riday ay ku dhaceen waa magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka yahuudda halkaasoo ee burburkii ugu xooganaa abid uu ka dhashay sidaba ee lagu arki karo muuqaalo iyo sawiro ee lasoo dusiyey oo warbaahinta qaar ka mida ay baahinayaan waxaa suuragala in khasaaruhu intan kasii bato amaba uu ka badan yahay sababtoo ah maamulka yahuudda wuxuu aad isugu howlayaa inuu qariyo xogta rasmiga ee la xiriirta khasaaraha ka dhashay duqeymaha ay iiraan ku garaacday ee dhulka filistiin kuwaasoo lagu tilmaamay inay yihiin kuwii ugu xooganaa ee tan iyo inta uu kayaanka yahuudda ee xoogga loogu dhisay ama loogu degaameeyey ee dhulka muslimka ee filistiin maamulka yahuudda dhinkiisa hadda wuxuu wadaa duqeymo xoogan oo uu ka fulinayo qeybo ka mid a wadanka iiraan waxaana lagu soo waramayaa in magaalooyinka tahraan karmanshaah iyo tabriis iyo kuwo kaleba ay martigelinayaan duqeymo xoogan oo ay geysanayaan diyaaradaha maamulka yahuudda ciidanka difaaca iiraan ayaana isku dayaya inuu ka hortago duqeymaha diyaaradaha meelaha qaarna waxaa lasoo tabinayaa in diyaarado dagaal oo yahuuddu leeyihiin dhulka lasoo dhigay taa oo ka dhigan in khasaare baaxad leh oo dhanka maaliyadda ah uu gaaray ee kayaanka yahuudda ee warbaahinta maamulka ee iiraan ee shiicada ah war ay soo tabiyeen waxay ku sheegeen in laba diyaaradood oo midi ay tahay f soddon iyo shan oo ah diyaarad casri ah dowladda maraykankana ay farsamayso in lasoo riday muuqaalo qaar ayaa laisla dhex marayaa inkastoo aynan xaqiijin karin dhabnimadooda hase yeeshee warbaahinta ku dhow ee dowladda shiicada iiraan waxay tilmaamayaan in ciidanka difaaca ee iiraan uu soo riday laba diyaaradood mid ka mida duuliyayaasha isagoo nool ayaa gacanta lagu dhigay inkastoo maamulka yahuudda uu horey u beeniyey waxaana ilaahi haddaan la haynin ama aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeymahan ay goordhow yahuuddu ka bilaabeen gudaha wadanka iiraan dhanka yahuudda haddii aan u imaano duqeymo xoogan ayaa dhacaya ayaa weli la leeyahay oo diyaaradaha dagaalka iyo gantaalada ay soo ridayaan ee dowladda shiicada ee iiraan ayaa ku guuleystay inay ka gudbaan qalabka difaaca hawada ee maamulka yahuudda mowqic yahuudda ay leeyihiin ayaa goordhow wuxuu soo qoray in dhacdo halis badan ee ka dhacday ee talaabiib kadib markii saaruukh iiraani ah uu ku dhacay xarun muhiim ah lama sheegin xarunta waxay tahay si kastaba ahaatee yahuudda waxaa gaaray baa laleeyahay dharbaxshadii ugu kululayd ee muddooyinkii lasoo dhaafay ama sanadihii lasoo dhaafay iyo si guud intaba xoogga loogu deegaameeyey ee dhulka filistiin oo magaalada talaabiib muuqaalada ka imaanaya runtii waa kuwa farxad gelinaya qof kasta oo muslim ah oo weliba la xanuunsanayay muslimiinta reer khaza dhismayaasha magaalada talaabiib ayaa la arkayaa iyadoo ay burbureen waxaa sidoo kale la arkayaa ciidanka iyo kooxaha gurmadka deg dega ah oo burburka hoostiisa ka raadinaya dhaawacyo iyo dad meydad ah taa oo xusuusinaysa mashhadka soo noqnoqday ee laba sana ku dhowaad ee ka jira marinka go'doonsan ee khaza laguna gumaadayo muslimiinta ayna isku kaashadeen maraykanka reer galbeedka iyo sidoo kale maamulka yahuudda uu hogaamiyo dhiigyacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu wasiirka dagaalka ee yahuuda israel katis oo hadda hadlaya wuxuu goodis u diray hogaamiyaha guud ee iiraan khameni isagoona ugu goodinaya in tahraan ay guban doonto haddii aanay joojin gantaalada ee ku dhacaya deegaanada ay yahuudda xoogga ku haystaan hanjabaadan dabcan waxaa ka keenaya baa laleeyahay xanuunka iyo xaaladda adag ee uu wajahayo kayaanka yahuudda guud ahaan madaahirtii nolosha